saaka waxaa ka dhacaya nimankii shabaab ahaa soo weeraray aroortii hore markii kale haddii subaxa laga baxay ayay soo weerareen meeshii way qabsadeen saacada ay ku jireen ani meelaha hay-adaha samafalka ayay dalaqayseen meel hay-ada ah stationkii degmadana way gudeen oo qarax ay ku xireen way gudeen marka khasaaraha kulley wax dhimashaa ma jirin xagga shacabka iyo ciidamada xaggeeda waxa hadda dhimashaa ma aysan jirin ayagana shanta saac ayay dib oga baxeen haddana magaalada ay ka baxeen marka wax khasaaraa waxaa gaartay hay-adaha samafalka ah iyo khasaarahaas gaaray hay-adihii bay dalaqaysteen kuraastii waxay ka qaateen kombyuutarada ay ay ku shaqaynayeen hay-adaha waxay ka qaateen soobaradii ay ku shaqaynayeen waxay qaateen qalabkii oo dhan iyaga ay ku shaqaynayeen iyo qalab nutritionka hay-ada hay-adaha nutritionka ka shaqeeya oo baasha la yidhaahdo ladhu malmalaadada la yidhaahdo ayay ka rabteen waxaad ii sheegtaa marka muddo daawooyin muddo intee leeg bay degmada haysteen oo ay ku jireen waxay haysteen muddo ilaa iyo saddex saaca way haysteen ilaa iyo saddex saac subaxdii aroortii ay soo galeen adii shanta saac afar saac iyo bar intaas intay udhaxaysay joogeen inay degmada qabsadaan bal qaabkii u dhacday wax iiga taabo ma iyagoo socday soo galeen oo meelahaas ay iyagu rabeen keliya bay galeen mise magaaladii o dhan bay ku faafeen magaaladii oo dhan bay ku faafeen markii dambe laakiin marka hore geeskii magaalada dhinaca bay kasoo galeen dhinaca waqooyiga ayay kasoo galeen dibna waxay ugu faafeen magaalada gudaheedii oo dhan ba wax iska caabina oo ay la kulmeen ma jirtin markay soo galeen mise intay soo galeen ay magaalada danahay ka lahaayeen bay ka fushadeen haddana iskood bay uga baxeen wallaahi waxa iska caabina ay kala kulmeen malaha ciidamada meesha joogay ciidama aad u yar bay ahaayeen aadna waa ciidamada yar bay ahaayeen ciidamadii markii xalay anteenooyinkii remuud markii la damiyey ay ogaadeen ilaa iyo shan saac ilaa lix saac markii anteenadii la waayey ciidamadii wax yaraa oo joogay geedkay uga baxay magaalada waa garta marka wax iska caabina haddii aanay la kulmin oy magaalada soo galeen oo waxay oo wixii doonaan ay ka sameeyeen oo hay-adahaas aad sheegaysa xafiisyadooda ay galeen maxay haddana uga baxeen ha waxay doonaan bay ku sameeyeen oo magaaladii haddana dib bay isaga baxeen markii ay dalaqayseen hay-adihii kamifalka wixii yaallo ay qaateen dib bay uga baxeen haddana waxa iska caabina ay kala kulmaan ma jirin laakiin markii ay ka baxeen kadib ciidamadii amisom oo kenya iyo qolada soomaaliya ciidamada soomaaliya oo meesha awalba baneeyey oo ka baxay markii ay arkeen xoogi xooga nimanka ay leeyihiin iyo waxay quwadda ay ku socdeen markii ay arkeen inaysan iska cabin karin markay ogaadeen bay dib uga baxeen dib bay ugu soo noqdeen markii dambe hadda markii ay ciidamada kenya ay wax uga gacan siiyeen oo arkeen dib bay ugu soo noqdeen kuwii ayaguna dib bay u baxeen magaaladii way ka baxeen maxaa lagu xaqiijiyey marka in kooxdii soo gashay saakay degmada celwa inay dib uga laabteen maxaa lagu ogaaday ma iyagoo sii baxayaa la arkay ma gawaari bay wateen sidee lagu dareemay bixitaankoodi waxaa lagu ogaaday inay baxeen waa dadkii shacabkaaba arkaya dadka oo dhan baa arkaya diyaaradihii diyaaradihii kenya oo dib markay magaalada ka baxeen kadib ay yimaadeen oo ilaa iyo ilaa iyo dhowr kilomitr bay daba kusii ridaayeen oo dhowr gaarina waa laga gubay ilaa iyo saddex gaarina waa laga gubay saasaanu ku xaqiijinay markii dambe ciidama diyaaradihii socday oo baabuurtii ay markay magaalada ka baxeen ay baabuurtii sii baxaysay iyo ciidamadii sii baxay ay arkeen taasa anaga shacabkiina waa xaqiijiyey diyaaradihiina way xaqiijiyeen ciidamadii dib ugu soo noqday magaaladana way xaqiijiyeen magaalada yaa hadda ku sugan gacan ku-haynteeda iyo maamulka iyo dhinaca ciidamada yaa hadda magaalada gacanta ku haya magaalada ciidamada gacanta ku hayo iyo maamulka gacanta ku hayaan iyagoo gacanta ku hayo caadiga magaalada hadda nabadgelyadooda boqol kiiba boqol waa nabadgelyada deegaanka wax hadda dhigo ama cabsi ah oo ka jirana ma jiraan mar haddii saaka ay soo galeen magaalada kooxda al-shabaab oo ay sidaa ku qabsadeen oo sidaad sheegaysid ay meelaha qaar galeen oo ay wax ka qaateen maxaan hadda cabsi looga qabi karin inay soo noqdaan isku haleynta intaa leeg xaggee ka imaanaysaa dabeecadoodaaba meeshay halmar ay galaan oo waxay rabeen ay ku sameeyaan ay ka qaateen dib oguma soo noqdaan